maanta waxaa noo yeedhay guurtida waxay ahaayeen guddi aada u ballaaran oo aan isla lix iyo toban bay gaadhayeen waxaa joogay shirgudoonkeesu dhan iyo odayaashii waaweynaa guurtida way noo guleeyeen nimankaasi wayna dhegaysteen waxaanu kala hadalnay oo wixii jiray waxaanu ka xunnahay horta oon iyagana u sheegn ka cudur daarna shacbigana u sheegana idinka idin sheeganaa inay nasiib darra taanu aada uga xunnahay in xisbiga kulmiyo oo is haysta guurti iyo shicbi usoo gurmadaan dhexdooda khilaafka ah to aanu filanay maaha waa to aanu ka xunnahay waxaanu jeclay inaan hore u dhamayn waa qodob waa qodobka labaade anuga guddoomiyaha iyo ragga ila socdaaba waxaanu arrintaa ka taagannahay meel nabadgeliyo iyo wadahadal iyo saafgarad in lagu dhammeeyo ma sidno ficiltan ma sidno erayo dhiifle ma sidno waxaasaa la yeela waxaanu sidnaa xuluul sidax loo hela wax walba dhinac asan baanu ku arkayna saaxiibadeeda aanu wada shaqayno aanu in badan soo wada halgamaynay halkan horey ku dambaba ee madaxweynaha axmed siraayi ugu horeeyo aniga guddoomiyahaan ima muuqato intii aanu iskhilaafnay iyo intii aanu sira xun dad shaqeeya ah marar badan ba iskhilaafna noo muuqato waxaa noo muuqdo ka badan aanu qirsannahay intaanu guul wada gaadhnay intaanu safgarannay intaanu wada qabsannay horta anagu reegaasaanu ka duulayna buurtida waxaanu u sheegnay ooanan iminka halkan ka wada akhri karayn sidee ay noogu muuqatay waxa dhibaatada keenay oy kow ka tahay shirweynihii xisbiga wixii uu go-aamo gaadhay oo lagu daray go-aamaan jirin dhibtu koobaad halkaasi ka kacday dhibtana waxaa ku xigay marka anigu aan idhi waxaan ahay murashax dagaal cir iyo dhulaa la qaaday oo madaxweynu qaaday iyana meesha may qabanayay labadaas markay dhaceen waxaa ku xiga dhibaatooyin baa ka dhashay khilaafkaa dad baa la xidhay dhiig baa daatay khilaaf weero dadka khalkhalaa yimid saddexdaa qodob baanu ka hadal ta koowaad dadka dhibaatadaa loo geystay ee la xidhxidhay waxaanu leenahay waa khalad waana in gafkaa lasaxaadka xuquuqda loo soo celiya maalan sidiisaba xarigga siyaasiga wasiirkii hore ee wasir kuxeenka hore amniga cabdullaahi abakor xarigga la xidhay waa xarig siyaasi ah waxaan ognahay xarigga siyaasiga colaad iyo nac iyo xumaan mooye wanaag ma keeno waxaan leenahay qaladaha laga noqdo waxaa iyana dhibaato labaada habkii loo qabtay ee gurigiisa loo galay qof waloba daawaday dhaawac iyo foorxumo iyo naxda wagu filantay somalilan ciddii tallaabadaa qaatay waxaan qabaa inay u badhayna qaladka cabdullaahi waa la qaban karaayey si nabadgelyaa loo qaban karaayey meel kastaa laga helaayey maalinta habeenkaa la qaban doona maalnimadii xafiiskan jooga xisbiga wuxuu yihi qoladii si aadhahid bela soo hadasho waxaan ku idhi ii soo jara waaran maxkamadda aanais geenayey halkaasaa rabbi fur xadu haagsantay xataa waxaan dhi aanay ku raacan cidi haddii ay ku yimaadaan boliisku ay maxkamad wataan maxkamadda tag hal lagu xidha markaa diyaar buu ah waxaan maqlayay hub baa laga keenay gurigiisa iyo hub baa guriga lagu qabtay guri walba hub uu yaalla ta la sameeyey ninka guriga ku dagaalamay diintaaba ogol marka cirdigaaga iyo gurigaaga iyo xaaskaaga lagu soo ororo muxuu ka garan ninka habeenkii u soo dhacay saqda habeen saqda habeen hadduu ka dhacay hadduu inanka qori qaatay waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin halka loo maray waa arrin godob weyn dhalin karto halkaa taala waxaa la xidhay dad taageeraha xisbiga ah oo loo xidhay sawirka guddoomiyeysteen xukuumadda waxaan weydiinaya madaxweynaha markuu noqday dembi sawirkaygu kaaguna uu noqday xalaal waxaanu ka diidannahay waxaana lagu eedeeyey oo wasiirka daakiliga madaxweynuhu isla raacin oonu sheegnay in la yidhi waxaa la qarxaa waxaa qarxiya rag madaxnimo doonaya waan ka xumahay in madaxweyne afiska soo baxdo waran cadde saaxiibka isaga la yaabmaayo oo intan dambe wasiirka noqday hadallada delqaafka waa isaga oo iska caadi maalmahan dambe hore wuxuu u yidhi esnan furayaal baan ahay anaa geesayaal ahayn oo faqasha joognay wuxuu yidhi isagoo sbes janaan la hadlaaya anigu waxaan ahaa oo uu ku faanay raggii toogtay markuu silaahi mucaaradka haddana wiga maarmo wasiir buu iga dhigay tanna ku darso rag baa madaxnimo shaan ku doonaya waxba tix raaci maayo laakiin mahan madaxweynuhu ereygaa la raaco guddoomiyaha xisbigaa loo nisbeynaya shaani madaxweyne anugu ka odhan maayo adaan kuu nisbeynaya waxaan weydiinayaa wasaaradaha amniga oo kow ka yahay wasiirka daakiligu raggii jabuuti qarxiye waxaa la sheegay inay dhowr iyo labaatan cisha hargeysa joogeen oy ka baxeen dhaawaca ka weyn iyo ceeb somaliland ka weyn oo dul saarna ma jirto taasoo hela iyo ciddii qaxisayba inta dhowr isku wareegsanayna waxaan kusoo gabagabeynayaa taageeraasha xisbiga kulmiye hadday lascaanood joogaan iyo hadday ceergaabo joogaan iyo hadday boorama joogaan iyo hadday seylac joogaan iyo hadday joogaan waa kulmiye mabda baan isku raacnay arrinta ayaan qoloqolo loo dhigin maaha ilaa reebi reebi reebi reebi xisbi baa ishaya waa siyaasad daac baa laysku hayaa yaan loo dhigin oon ummadda loo rogin hal qabal ee caadfadu iyo noqoneen ha noqoto sharci iyo mabda iyo vision waana sibanaag maanta arrinteenu waa rursanta madaxweynuhu sharaxan yahay waan soo dhaweynaya anna waan sharaxnay waan soo dhaweynaya xisbigu hab lagu kala baxaabuleeyay laakiin dagaal iyo idaacaddii qaranka oo guddoomiyaha ayda iyo idaacaddii qaranka iyo t v-gii oo xisbal xaakimka taladiisa laga sii dayn waaya xal noqon maysaan leh burta intaanu sheegin taasi ahayd waanu ka hor sugaynaa waanu ku kalsoonaa in xal loo helaayo dadku ha deganaadeen sharci iyo xisbinimana ha lagu doodo waan dhameeyey
gudoomiye adiga
adaan ku maqlaya haddii xubnaha guddida guurtida ee hadda ku jira xaraadinta khilaafka kulmiya ay kuu soo jeediyaan inaad madaxweynaha somalilan u tanaasushid ma tanaasuleysaa waxay ila tahay la gaaro haddii aad cid gar u dhiibatana dee marka hore aad kalsoonaysa waanaad go-aankoodana tixgelisaa waa markay gaadhaan ka hadli doona gudoomiye garabka kale ee ee iska soo horjeedaan ee xukuumadda waxay sheegeen dhammaan in ay golihii halkan iyaga xaggooda raacsan yihiin oo guddoomiyaha iyo ku-xigeenkaaga aad labadiinu keliya tihiin afkaadaa laga haya golay dhexe xisbiga gudoomiye Joog, joog, joog, joog.
Sugsaa ka jawaabadee golay dhexe xisbiga muu sharciyeynin oo muu ansixinin shirweynihi hadda golo dhexe xisbiga ma jiro ama waa in shirweyne ansixiyaa ama waa in kunsi lagu heshiiya waa koox isruursadoo meel tagtay gudoomiye madaxweyne siilaaye khudbadiisii wuxuu ku sheegay inaanay wax haba yaraatee dhiil ama heshiisii aanay idinka dhexayn oo aydaan waxba isku ogeyn arrintaa maxaad ka leedahay anuma waxaan idhi axmed dhi- dhil baa naga dhexeeya waxaan naga dhexeeya xisbigaanu wada leenahay xisbigana aynu madaxa ku wada gaadhnaa baanu u wada galnay isagu wuu ku tartamo waa lagu doortay anna tartankaan xaq u lehay heshiiska naga dhexeeya waa kaa inaanu xisbiga wada leenahay ku wada tartanno ayaa naga dhexaysa gudoomiye magacay waa cabdiraxiin waxaan ka soo cod shabakada wararkaal wanaag news Een, sidaad og tahay labadiina gar waxaad magacoodeen guddi fulin Een, guddida diiwaangelinta oo hadda uu dhacay wakhtigeedu laga saarana bajetkii dowladda ay ku lahaayeen waxay ansixiyeen garabkii een, een, xisbiga ee, madaxtooyada markaas waad arkaysaa guddidaasi ansixinta ay ansixiyeen garabka kale ay dhaheen kuwa baa xalaala oo kuwii saxda ahaya shalay baan uga jawaabay qoraal baan uga jawaabay guddaasi hawl aan loo dirin bay faragelisay waxaana dhegaysteen dhinac qura waana dhinac baana u safan yihiin mana aqoonsin wax soo saareen su-aasha ugu dambeysa gudoona gudoomiye magacayga waa yaxya sheekh ismaaciil waxaan ka socdaa telefishinka royal t v n waxay tahay n adiga ka gudoomiye ahaan xaaladda waad arkaysa halkay marayso waxya badan waxaad sheegtay inaanay wax xalaal ahayn go-aanka kuugu dambeeya ee aad ka qaadanayso ka gudoomiye ahaan hadday tahay guddidan n la sheegay in la ansixiyey hadday noqotay golaha dhexe aad sheegtay inaan la ansixin waa maxay go-aanka kaaga yaala xisbiga wixii sharciga xisbigu dhigaay muu raacaya kaas ma igu ah.
wasiirkii hore su-aasha ugu dambaysa waxa weeye, wasiirkii hore ee halkan la xidhay iminka ee amniga waxa uu sheegay isagoo ka tirsanaa toddoba- saddex afar toddobaad dowladda ka hor in ay ku jirto dowladda wadaado caynkaasa xisbi ahaan ma la qabtay
xogta hadda isaga ogaa bixiyey waxay ahayd madaxweynuhu ila waa wasiirkiisii hore inuu xogtaa u yimid dhuuxo oo haddii ay jirtana wax laga qabto haddii aanay jirna u yeedho ardaadar waad galtay laakiin maalin weerar lagu qaaday gurigiisa